falanqayn iyo dood dheer kadib waxaa kulan ka soo baxay ee dagaalka khawaarijta waxaa si buuxda loo taageeray la islana qaatay in la garab istaago dadaalka ay waddo dowladda federaalk soomaaliya ee uu hormuudka u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud kaas oo lagu ciribtiraayo khawaarijta waxaa tacsi tiiraanyo leh aan u diraynaa qoysaska xubnaha ciidamada amniga ee oo naftooda ku waayey dagaalka lagula jiro khawaarijta waxaana si kal iyo laab ah u bogaadinaynaa guulaha isdabajoogga ah ee ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa deegaanada ay ka gaareen iyagoo si nafhurnimo leh u difaacaya nolosha dadkeenni iyo qarannimadeenna waxaan hormuud u nahay dadaallada kala duwan lagula dagaalamayo khawaarijta ayna ugu horrayso ka qayb qaadashada sanduuqa dhaqaale ee lagu taakulaynayo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa deegaanada saddex iyadoo dowladda federaalk soomaaliya laga codsanayo garab istaag buuxa ayay ka qaybgalayaasha shirka isla qireen in lagama maarmaan ay tahay bilaabidda howlgalka dib u xuraynta ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya lana abaabulo shacabka deegaanadaas si la mid ah sida dowlad goboleedyada kale ee dagaalka khawaarijta uu ka socdo afar maadaama maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee muddaxeleedkiisi dhammaaday diseembar labada kun iyo labaatan iyo labadii uu ku fashilmay inuu si dhab ah ula dagaalamo khawaarijta kuna guuldaraystay abaabulka shacabka gabaad siyaasadeedna uu ka dhigtay khawaarijta waxaa hoosta laga xariiqay in aan koonfur galbeed laga xurayn karin cadowga khawaarijta ilaa la fuliyo heshiis siyaasadeedkii februaayo afar lana qabto doorasho dimuqraadi ah oo la isla ogol yahay b meelmarinta heshiis siyaasadeedkii baydhabo nidaamka koonfur galbeed soomaaliya ee hadda jira wuxuu ku fashilmay una aabi yeeli waayey inuu u hoggaansamo dhammaan qodobadii lagu heshiiyey februaayo afar labada kun labaatan iyo saddex baydhabo oo ay ugu horreeyaan dhowrista xuquuqda dastuuriga ah sida xurriyadda isu socodka iyo tan hadalka muwaadinka soomaaliyeed gaar ahaan koonfur galbeed taas beddelkeedana wuxuu ku mashquulsan yahay caburinta caburin xarig iyo maquuninta siyaasiyiinta iyo shacabka ka aragtida duwan waxaa la joogaa wakhtigii lagu ballamay fulinta heshiiskii februaayo afar labada kun iyo saddex ayna tahay waajib qabashada doorasho dimuqraadi ah daah furan oo loo dhan yahay kuna dhacda jawi nabadeed taas oo ilaa iyo hadda aan muuqan wax diyaargarow ah ayna lagama maarmaan tahay in wakhtigeeda lagu qabto laga bilaabo kowda nofembar labada kun labaatan iyo saddex maamulka heshiis siyaasadeedka ku jooga koonfur galbeed ee wakhtigiisii waa uu dhammaaday wax door ah kuma lahaan karo geeddi socodka hirgelinta doorashooyinka aan ka ahayn xuquuq la mid ah kuwa musharaxiinta kale maamulka iyo maaraynta hirgelinta doorashada waxaa iskaleh wasaaradda arrimaha gudaha federaalka soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka ee rasmiga ah oo la tashanaya nabadoonnada beelaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reeraha sida ku cad heshiiska baydhabo si waafaqsan heshiiskii baydhabo wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa laga dalbanayaa inay qaadato kaalinteeda una howlgasho jadwalaynta wakhtiga doorashada si aan dib u dhac ugu imaan xulista xildhibaanada golaha wakiilada koonfur galbeed oo loo madlan yahay inay bilaabato kowda nofembar odayaasha dhaqanka waxaan si adag u ambaaraynaynaa fargelinta sharcidarada ah ee maamulka koonfur galbeed uu ku haayo beelaha reer koonfur galbeed dhexdooda asagoo xilka ka qaadaya magacaabayana odayaal dhaqan taasoo horseedi karta iskudhac beelaha dhexdooda ah waxaan caddaynaynaa in falalka noocaas oo sharci darada ah ee ka dambeeyey heshiiskii baydhabo ay yihiin waxba kama jiraan waxaan aqoonsannahay oo keliya odayaashii rasmiga ahaa ee ku yimid nidaamka waafaqsan xeerka dhaqanka ee beelaha reer koonfur galbeed wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya waxaan ku boorinaynaa inay qaataan doorkooda ku aadan fulinta heshiiskii febraayo afar ee baydhabo kana hortagaan wax allaala iyo wixii wiiqaaya maqaamka iyo madax bannaanida oday dhaqameedyada waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalk soomaaliya inay qaadato mas-uuliyadda ilaalinta iyo fulinta heshiiskii baydhabo ee ay garwadeenka ka ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha golaha shacabka mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe sida uu dhigaayo dastuurka koonfur galbeed iyo heshiiskii baydhabo waxaan ku baaqaynaa in si deg deg ah loo dhiso guddiga xulista xildhibaanada baarlamaankii saddexaad ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya noqdana mid la isla ogol yahay oo ka kooban xubno loo qaateen ah maadaama la joogo wakhtigii la bilaabi lahaa howlaha doorasha waxaan bogaadinaynaa noocyada kala duwan ee ciidamada amniga heer federaal kuwa deegaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo ciidanka nabad ilaalinta atmis dadaalka joogtada ah ee ay ku sugayaan amniga shacabka reer koonfur galbeed waxaanse uga digaynaa kumilanka arrimaha siyaasadda xilliga kala guurka ee doorashooyinka waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacabka reer koonfur galbeed inay u diyaargaroobaan kana qayb qaataan dagaalka lagula jiro khawaarijta ayna garab istaagaan gulufka ciidanka amniga ee dib xuraynta dalka gaar ahaan kuwa deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaan u mahad celinaynaa saaxiibada beesha caalamka ee taageera taageerada joogtada ah siiya soomaaliya gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in kaalinta kaga aadan ay qaataan doorashada wakhtigeedi doorasho wakhtigeeda ku dhacda dimuqraadi ah oo daah furan si waafaqsan dastuurka koonfur galbeed iyo heshiiskii baydhabo februaayo afar labada kun labaatan iyo saddex